baarlamaankana waxaan leeyahay raadiya dad isku wadi karaya xaaladan adag ee labada gole iyo cusaybkooda cid aqoon u leh hala raadiyo oo ha lagu doorto bal aqoon yaa ule iyo yaa isku wadi karaya masaladaas in laga la dhalaaliyo waan arkaya qodobka labaad doorashadani doorashooyinka hore way ka kulushahay way ka lacag badan tahay way ka legdin badan tahay waa arrin waa xaajo adag weeye waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada waxaan yuuna noqonin qiimayntu iyo kambeynka socdaay hebel muxuu lacag haystaa iyo codkii meequ ku rabaa ee ha noqoto qofka intii lala fadhiisto in la qiimeeyo lela war qofkaani muxuu soo kordhin karaa muxuu qabanaya ama ha noqdo mid jooga ama ha noqdo mid cusub oo imanaya ama ha noqdo mid hore u joogi jiray waxay u baahan tahay in miisaan la saaro qofka oo qofkan kabasitigiisa iyo waxqabadkiisa iyo wuxuu soo kordhinaya ee laga taxadaro oo laga cararo masalada lacagta inay noqoto qiimaha wax lagu qiimeynaya ama miisaanka wax lagu cabirayahay inay lacag noqoto aad baan uga digayaa waa arrin soomaalinimada ku xun waa arrin dowladnimada dhib ku ah waa arrin natiijo xumo keeni doonta hadday lacag noqoto dee ninka lacagta marka hore lagu dooranaya deyn buu wadanka gashaday deyntiisiibuu soo ceshanaya